وريد الدوسية ريد الدوسي وربرك عديليس ريد الدوسي أمبلاس اللو باهيا أمبلاس بيبتا أمبلاس لنو خان الله يا نوع أمبلاس لنو خان الله يا إستداني نوع مع لنو خان الله نوع ماشي ميت بلنا ماشي tafaasiil dheeraad ah ayaa xilligan laga helayaa weerar baaxad leh oo naftood horayaal ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin ay xalay ku qaadeen hotel dhowr daba ka kooban oo ku yaala xeebta liido ee magaalada muqdisho kaasi oo milkiyadeedu uu leeyahay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka oo lagu magacaabo cabdulaahi maxamed nuur horeyna usoo noqday wasiiru dowlaha wasaaradda maaliyadda ee dowladda federaalka ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayay u suurto gashay inay ka gudbaan oo ay jiiraan baro kontarool oo laga ilaalinayay hoteelka iyagoo laayay waardiyaasha hoteelka sida ay ku warameen dad ku sugnaa xeebta liido ee magaalada muqdisho weerarka oo saqdhehe xalay soo idlaaday ayaa inta la ogyahay waxaa ku nafwaayey shan iyo labaatan ruux halka lagu dhaawacay soddon iyo toddoba ruux oo ka tirsan dowladda federaalka oo ay ku jiraan saraakiil iyo agaasimayaal wasaaradeed oo ka tirsan dowladda khasaaraha ayaa waxaa badiyey markii naftood horayaasha ay u suurto gashay inay la wareegaan gacan ku haynta hoteelka iyagoo tooganaya bartilmaameedkooda wariyaasha muqdisho qaarkood oo ku adkaatay inay gaaraan gudaha hoteelka oo muddo sideed saac xiriir ah ay maamulayeen dagaalyahanada al-shabaab ayaa soo sheegaya in weerarka ay ku dhinteen labaatan ruux iyo hoteelka ile oo ah galabta uu ka bilaabo weerarkan socda ilaa iyo caawa waxaa socota rasaas iyo qaraxyo bambaanooyin ayay soo turayaan kooxda ku soo weerarta hoteelka ilaa iyo hadda khasaare inta laga yahay waxaa ku geeriyootay labaatan qofood halka ku dhawaada shan iyo toban kanoo dhaawac ah ayuu uga heeli ay qabteen xaqiiqda qaar xoogan ayaa ka dhacay meesha ka dhacay liido hotel elate qaraxe wuxuu ahaa qarax aad u xoogan oo khasaaro xoog leh ee ereda liido u geystay oo magaalada inta badan laga maqlaayo la dareemayay miraayadihii iyo maaragtay ayaa lagu soo burburay xooga qaraxa ka dhaca meesha meeshana uuraa qarasay iyo maaragtay ma muuqan karin xataa agagaarka wax ka dhaceen ma garan qarax aad weyn oo ahaa hore ayaa lagu soo horumaray kadibna qaraxii markii u dhacay wixii oo dhan maaragtay yaa isku dhacay kuraastii iyo cid walba wax walba laka garan waayey xabado badanna way socdeen marka anigoo dadkin dhinaca baddan xeebtan maaragtay u baxay cabdirasaaq cabdi oo ahaa agaasime ka tirsan wasaaradda warfaafinta iyo daahira cali oo ka mid ahaa saraakiisha sare ee wasaaradda gaashaandhigga ayaa ka mid ah mas-uuliyiinta lagu dilay weerarka sida laga soo xigtay saraakiil ka tirsan dowladda waa arrin naxdin badan meeshaan waxaa weeye dad badan baa kolley wax ku gaareen anugu aad uma sii fiirfiirin oo dhaawacyo iyo meedad badanba waa yaallaan laakiin khaasatan aniga qoys ahaan iyo iyo guri ahaanba labadan wiil gurigayga ka soo baxeen oo mid ka mida guri weyla deganaa mid kalena waa wasaaradda gaashaandhigu ka shaqaynaya daahir cali warsame iyo raagaday mare baaxadda uu lahaa weerarka dartiis ayaa sababtay in qayb ka mid a hoteelka uu burburo islamarkaana ay soo daataan muraayadaha daaqadaha hoteelka weerarkan iyo durbadiiba waxaa cambaareeyey waxa loogu yeeray qaramada midoobay iyo dowlada shisheeye war-saxaafadeed ka soo baxay qaramada midoobay ayaa lagu sheegay inay aad kaga xun yihiin weerarkaasi bahda qaramada midoobay ee soomaaliya waxa ay si adag u cambaaraynaysaa weerarkii lagu qaaday hotel ilid ee magaalada muqdisho kaasoo ay ku nafwaayeen kuna dhaawacmeen dad aad u badan ayaa lagu yidhi warka qaramada midoobay dhanka kale dowlada turkiga oo ciidama ay ka joogaan magaalada muqdisho ayaa iyaguna ku biirtay dowladaha cambaareeya weerarkaasi xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa maalmihii lasoo dhaafay sii laba jibaartay weerada ka dhanka ah dowladda federaalka iyo shisheeyaha xilli dowladda federaalka ay ku jirto wakhti kala guur ah oo hay-adaheeda ammaanka ay kala daadsan yihiin islamarkaana ay ku adag tahay inay ka hortagaan weerarada xarakatu shabaabulmujaahidiin